بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa الraxabiya fii cilmi الfaraaid aan soo qaadanay furuudii almuqadara fi kitaab الlah labadii ugu horreeyey kii koowaad iyo kii labaad a kii koowaad ayaan soo qaadanay sax kaa wuxuu inoogu sheegay sheekhu raximahullah dadkaa wax ku dhexla annis waxaan soo aragnay dadkaas inay yihiin shan qof shantaa qof waa afar dumar ah iyo nin weeyaan qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala baabu asxaabi الrubc halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu ciddii rubcu qaadanaysa wالrubcu fardu الزawji in kaana macah wالrubcu fardu الزawji in kaana macah min waladi الزawjaةi man qad manacah wa huwa likuli زawjaة aw akhara maca cadami اlأwlaadi fima qudira wadikru أwlaadi اlbaniini yuctamad xayثu اctamadna الqowla fii dikri اlwalad wuxuu sheekhu leeyahy raximah اllahu tacaala wاrubcu rubci fardu zawji zawjo faradkeeda weeye fardu zawji zawj faradkiisa weeye zawj baa wax ku qaata in kaana hadduu ahaaday man in kaana hadduu ahaaday macahu asaga la jirkiisa haddii la helo man qad manacahu cid asaga ka mancisay inuu qaato yani markaasi nis min waladi zawja zawjo waladkeeda xaggeeda xaaluu ka ahaaday wa huwa rubcii likuli zawjatin buu u sugnaaday zawjo dhammaanteed aw akhara ama zawjo wax ka badan waxay qaadanaysaa zawjadaasi ama zawjaadkaasi maca cadami alawlaadi yani awlaad marka la waayo meydku uu dhalay fii ma qudiraa waxay ku qaadanayaan yani markaasi fii ma qudiraa sida la qadaray faadu bimacnaa waa sababiyo weeyaan bisababi maa qudira wixii la qadaray sababkiis oo uu jeedo markaasi aayaddii uu tilmaamayo walahuna الrubcu mima taraktum fii ma qudira ay bisababi maa qudira waxa la qadaray bimacnaa wixii la waajibiyey ayay saa ku qaadanayaan wadikru awlaadi اlbaniin baniinka ama inamada caruurtoodii sheegitaanka la sheegayo sheegitaankoodaas yuctamadu ay yuctabaru waa la tixgelin xayثu اctamadnaa ay xayثu اctabarnaa markaan ictibaarinay alqowla oraah oraahdaasoo fii dikri اlwaladi walad sheegitaankiisa ku saabsan halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala faradkii labaad oo ka mid ahaa alfuruud اlmuqadara fii kitaab اllah faradkaas waxaa weeye arubuc rubuc waxaa wax ku qaata laba qolo ayaa rubuc wax ku dhexla bimacnaa xoolihii marka afar loo qaybiyo meel ka mid a ayay qaadanayaan ayib waxaa ugu horeeya oo rubuc qaadanaya waa zawj zawj haddaad maqasho zawjaa dhimatay zawj haddaad maqasho zawjaa dhimatay marka zawj waxaa la siinayaa xoolihii afar marka loo qaybiya meelood meel ka mid uu qaadanaya marka uu qaadanayo wuxuu ku qaadanayaa shuruud iska qaadan mayo wuxuu ku qaadanayaa hal shardi oo markaasi wujuudi ah shardi wujuudi ah shuruud waxaa loo qaybiyaa shuruud wujuudiya iyo shuruud cadamiya shuruud wujuudiya waxaa loo jeedaa shardigaasi waa inuu joogaa shuruud cadamiyana maxaa loo jeedaa shardigaa waa in la waayaa shardigii markuu nis qaadanayo zawjku shardigu muxuu ahaa waa in uusan joogin farac waaritha idan shardigaa muxuu ahaa cadami waa in la waayaa farac waaritha laakiin maanta shardigu waa wujuudi yacni rubuc wuxuu qaadanayaa zawjkii markuu joogo farac waaritha oo zawjadan uu dhexlayo ka farcamay farac waaritha oo ka farcamay zawjadan marka uu joogo zawjka wuxuu qaadanayaa rubuc buu qaadanayaa waa meesha uu ku tilmaamayo in kaana macahu min waladi zawjati man qad manaca marka uu qaadanayo rubuc waa marka uu joogo zawjadaas dhimatay oo zawjkani uu dhexlayo cid markaasi isaga ka hor istaagtay inuu nis qaato oo rubc ku riixday shardigaa marka waa in la helaa waa shardi wujuudi ah weeye intaa sheekhu markuu inoo sheegay wuxuu raaciyey cid kaloo qaadanaysa rubuc ciddaas waxaa weeyaan zawju ama zawjaad zawju ama zawjaad zawjo yacni mar marka la sheegaya zawja haddaad maqasho zawj baa dhintay waxay dhexlaysaa marka zawjkeedii bay dhexlaysaa zawjkeedii baa dhintay waxay qaadanaysaa xoolihii markii afar loo qaybiyo meel ka mid ah bay qaadanaysaa xoolihii waxay ku qaadanaysaa shardiga aan zawjka u sheegnay marka la waayo zawjka maxaan u sheegnay zawjadaasi farac waaris ah oo ka farcamaya zawjada u dhexlayo farac ka farcamaya waa inuu meeshaa joogaa ayib zawjkiina marka uu dhinto zawjadii waxaa loo shardinayaa marka zawjkaasi ay dhexlayso xoolihiina rubuc ay qaadanayso zawjkaasi wax caruura waa inuusan ka dhiman caruurta ama asagu ha dhalo ama caruurtiisii ha sii dhalaan ayankan yacni zawjkaa dhintay caruur farac waarisa oo ku soo abtirsanaya waa in la waayaa ayib waladkiisii asagu dhalay ama waladulwalad waa iskum waa isku mid weeyaan waa in la waayaa caruurta faraca waarisa waa in la waayaa farac waarisa marka la waayo bay zawjo dhexlaysaa xoolihii afar marka loo qaybiyo meel ayay dhexlaysaa ayib haddii marka tusaale aan ka bixinno zawjkii oo qaatay xoolihii rubuc qaatay haddaan tusaale soo qaadano wuxuu noqonayaa zawjaa dhimatay zawjo ayaa dhimatay waxay ka dhimatay zawjkeedii iyo inanay dhashay iyo aabbaheed ayay ka dhimatay qof dumaraa dhimatay qoftaasi waxay ka dhimatay zawjkeedii ninkeedii bay ka dhimatay kow waxay kaloo ka dhimatay ibni inanay dhashay dayib inankaa ama asaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho ibni iyadu ay dhashay iyo ninkaa gabadhaa dhimatay aabbaheed waa imise qof saddex qof weeye waa zawjkeedii iyo inankeedii iyo aabbaheed waa wada rag ayib zawjkii marka waxaan eegeynaa maanta muxuu qaadanayaa cidda meesha lagu sheegay baad eegeysaa maxaa ku jira dadkaa la sheegay ibni baa ku jira ibnigan laguu sheegaya zawjadana dhashay ama marka asagu ha dhalo ama cid kale ha u dhasho almuhim meesha waxaa jooga ibni baa jooga ibnina waxaa loo jeedaa waa farac ka farcamay gabadhan dhimato la dhexlayo soo waadix maaha ayib idan zawjkii maadaama farac waarisa uu la joogo oo gabadha dhimatay ay dhashay maxaan siinaynaa maanta maxaan siinaynaa rubuc baan siinaynaa waayo shardigii baa la helay shardigii wujuudiga ayaa la helay oo farac waarisa gabadhani waa inay ka tagtaa maantana waa joogay waa ibni idan zawjkii waxaan siinaynaa rubuc iska siin mayno shardiguu ku qaadan jiray baa meesha yaala oo muxuu yahay farac waarisaa jooga faracaasna waa kee waa ibnigan soo waadix maaha rubuc baan siinaynaa inanku asagu waa casabo waa arki doonaayo waa casabo asagu wuxuu sugayaa waxa soo hara ayuu sugayaa gabadha aabbaheed wuxuu qaadanayaa maanta sudus buu qaadanayaa sudus waan gaari doonaa insha allah goormuu sudus qaataa waan gaari doonaa laakiin waa iska siinaynaa sudus buu maanta qaadanayaa ayib meesha marka maxaa inoo yaalla zawjkii oo qaatay afar meelood meel xoolihii qaatay oon u magacownay weli maana sin waan u magacownay iyo aabbihii oo qaatay xoolihii lix meelood meel sudus aan u magacownay iyo inankii oo sugaya waxa soo hara soo waadix maha idan rubuc baan siinay zawjkii rubuc hagee ka soo baxaa afar baa laga soo qaata arubucu min arbaca weligaa kaa baxsan mayso arubucu min arbaca afar baa laga soo qaataa ayib sudusna xagee ka soo qaadanay asudus min ayn min sita lix baa laga soo qaataa ibnigu asagu waa casabo wax xisaaba looma qorin waxba looma sheegin wuxuu sugayaa waxa soo hara haddaba meesha waxaa inoo yaal laba xisaabood maxay yihin labadaasi waa afar iyo lixaa meesha inoo yaala afar oon ka soo qaadanay rubci iyo lix oon ka soo qaadan xaggee suduskii soo waadix maaha ayaa meesha inoo yaala rubuc iyo sudus afar iyo lix markaan u eegno xisaabtii maxaa ka dhaxaynaya waxaan eegeynaa ma tamaaulan masmid ba lix iyo afar maya ismid maaha tamaul maxay noqon lahaayeen hadday noqon lahaayeen lix iyo lix ama afar iyo afar laakiin maysan noqon lix iyo afar bay noqdeen idan tamaul maaha tabaayunna maaha sawaadix maaha tawaafuq ma noqonaya tawaafuq tadaakhul ma noqonaya baan ujeeda tadaakhul bimacnaa mid baa weyn midna way yarta midda weyn marka xoolihii laga dhigo ta yarna dadkii laga dhigo oo aan xoolahan dadkan u qaybino ku dhamaanayaan waxbaa soo haraya waxbaa soo haraya idan yani markaasi tadaakhulna maaha maxaa inoo soo haray marka afar xisaabood baan yani isticmaalaynay tamaathul iyo tabaayun iyo tadaakhul saddexda midna maaha marka maxay noqotay tawaafuq bay noqotay daabitka tawaafuq marka muxuu ahaa waa laba xisaabood oo midna weyn tahay midna yarta midda weyn markaan xoolihii ka dhigno ta yarna dadkii aan ka dhigno isu qaybino maxaa soo haraya waxbaa soo haraya idan lix afar u qaybi maxaa soo haraya labaa soo haraya idan marka maxay noqday xisaabtii maxay noqotay tawaafuq bay noqotay tawaafuq hadday noqoto marka maxaa la sameeyaa tawaafuq hadday noqoto maxaa la sameeyaa mid baa inta niskeeda lasoo qaado baa ta kale lagu dhuftaa lixdaa badane niskeeda inoo soo qaad lix niskeeda inoo soo qaad waa saddex saddex afar inoogu dhufo saddex lagu dhuftay afar waa imisa waa labiyo toban idan labiyo toban waxaa loo yaqaanaa waa aslu lmas'ala xoolihii o dhan waxaan isugu keenaynaa labiyo toban qori waa fahamta soo maha xoolihii o dhan waxaan isugu keenaynaa labiyo toban qori waadixo soo maha intaa halkaa markaan dhigno waxaan u baahanaynaa marka qof kastaba labiyo tobanka xoolihii aan isugu keenay qof kasta muxuu ku lehay qof kastaba muxuu ku lehay zawjka aan ku bilowno zawj maxaan u sheegnay rubuc rubuc baan siinay rubuc hagee ka soo baxay afar idan afartii soo qaadoo labiyo tobankan u qaybi afar labiyo toban loo qaybi waa misa saddex buu qaadanayaa saddexdaasi ama saddex kun ha u noqoto ama saddex shilan ha u noqoto labiyo tobanka labiyo tobanka meesha ku qoran oo xoolaha ah saddex buu ku leeyahay ilaa labiyo tobanka way iskhilaafayaan soo ma xooluhu waxay yihiin bay ku xihan tahay labiyo toban geelay noqon karaan labiyo toban kun oo dollar bay noqon karaan wahaa kada saddex buu ku yeelanayaa zawjkii aabbihii maxaan u sheegnay maxaan u sheegnay sudus baan u sheegnay asudus min ayn xaggee laga soo qaata sudus lix baa laga soo qaataa idan lixdii soo qaadoo labiyo tobanki u qaybi lix labiyo toban loo qaybi misa labadaasna aabihiisi xoolihii markaan labana ka qaadnay saddexna ka qaadnay labiyo toban saddex iyo labo laga qaaday waa shan soo maha maxaa soo haray xoolihii toddoba toddobada ayaa la siinaya markaas inankii baa la siinayaa oo casabuu ku qaadanaya waadix ayaan umalaynayaa marka shaahidkeennu wuxuu ahaa inaad fahamto zawj inuu xoolihii afar meelood meel qaato bishardina ku qaato in la helo farac waaritha oo gabadhaa la dhaxlayo ay ka dhimatay waa intaas wey tusaale labaad zawjadii aan tusaalayno zawjadii aan tusaalayno haddii aan sheegnay zawjkii oo rubcu qaadanaya bal hadda zawjadii oo rubcu qaadanaysana aan tusaalayno waxay noqonaysaa nin baa dhintay nin baa dhintay wuxuu ka dhintay xaaskiisii ko wuxuu kaloo ka dhintay hooyadii wuxuu kaloo ka dhintay walaashii oo isku hooyo ay yihiin wuxuu kaloo ka dhintay walaalkii oo isku aabba ay yihiin waa imise qof waa afar qof nin baa dhintay wuxuu ka dhintay kow wuxuu ka dhintay xaaskiisii xaaskiisii buu ka dhintay kow muxuu kaloo ka dhintay hooyadiina uu ka dhintay waa laba dumar ah hooyadii iyo xaaskiisii wuxuu kaloo ka dhintay walaashii oo isku hooyo ay yihiin waa imise dumar waa saddex iyo walaalkii walaalkii oo shaqiiqo isku aabba iyo isku hooyo ay yihiin waa imise qof waa saddex dumar ah iyo nin buu ka dhintay dadka waxu qaybaa lagugu yidhi adaa dhigtay raxbiyadii samaadax maaha qaabkee lagu qaybinaya haddaba waxaa loogu qaybinayaa zawjadii waxaan leenahay fi hada almawdic waxaan siinaynaa rubuc maxaan siinaynaa rubuc maxaan rubuc yani u siina iska siinaynaa laa maxaan ku siinay shardiga aan u dhignay muxuu ahaa markay rubcu qaadanayso zawjkaa dhintay wax caruura oo faraca waa inaysa halkaa joogin dadka hadda aan sheeg sheegnay miyuu ku jira kuma jirin waxaan sheegnay zawjaan sheegnay hooyaan sheegnay walaal baan sheegnay meydka ay isku aabay ee isku hooyo yihiin waxaan sheegnay walaal isku hooyo isku aaba ay yihiin laakiin miyaan sheegnay wax caruur oo faraca ibni iyo binti bintulibni miyaan sheegnay maanan sheegin idan meeshaasi wax farac waaris ah oo zawjkaas uu ka dhintay ma joogo mar haddii la waayey marka maxaan siinaynaa rubuc baan zawjadii siinaynaa waadixay soo maha rubuc baan siinaynaa hooyadii waxaan iska siinaynaa sudus weli maanan gaarin laakiin waa siinaynaa waa ka hordhacaynaa sudus baan siinaynaa ukta liumna waxaan siinaynaa sudus baan ayadna siinaynaa soo waadix maaha walaalka shaqiiqa asaga wuxuu noqonayaa casabo bimacnaa baaqiga soo hara ayuu sugayaa baaqiga soo hara ayuu sugayaa isagu markaa inoo dambeeyo xisaabta meesha inoo taal ayaan eegeynaa waa imisa xisaabood zawjadii oon rubuc siinay iyo ummadii oon siinay sudus iyo ukta lib oon siinay sudus marka waa sudus sudus rubuc waa saddex xisaabood soo looma fahmi markaasoo kale marka maxaa la samaynayaa xisaabahan baa laisku eeg eegayaa oo afartii aan soo aragnay ayaa laisugu eegayaa waxaan ka bilaabaynaa si ay isugu dhadhow yihiin sudus iyo sudus sudus min ayn xagee laga soo qaata sudus lix baa laga soo qaata soo saas ma idan labada sudus mid kasta lix buu ka yimid waa lix iyo lix maxaa ka dhexeeya marka lix iyo lix tamaathul waa isku mid waa tamaathul mid iska tuur mid ka soo qaado soo waadix maaha kaa inoo soo qaad lix inoo soo qaad maxaan kaloo haynaa xisaab kale rubuc baan hayna arubucu mayn hayna xagee laga soo qaato rubaca afar baa laga soo qaataa marka afartii iyo lixdii aan haysanay isku eg afar iyo lix soo waadix maaha afar iyo lix tamaahul miyay noqdeen isku mid may noqon soo waadix maaha miyay tabaayuneen tabaayunna ma noqon tadaakulna may noqon tadaakul daabitkiisu muxuu ahaa hasku qaldin tadaakul iyo tawaafuq tadaakul labada tiro mid baa weyn midna waa yarta sax laakiin marka laisku qaybiyo waa isku qaybsamayaan bimacnaa wax baaqiya ma soo harayo marka lix iyo afar marka loo qaybiyo lix kun afar qof marka loo qaybiyo ma dhammaanaysaa xisaabtaas mise waxbaa soo haraya waxbaa soo haraya idan mar haddii wax soo haraan waxaa la yidhaahdaa tawaafuq baa la yidhaahdaa idan lix iyo afar marka maxaa ka dhexeeya tawaafuq baa ka dhexeeya mar hadduu tawaafuq ka dhexeeya labada xisaabood maxaa la sameeyaa mid baa inta la kala baro baa ta kale lagu dhuftaa oo dhan idan afar inoo kala baro laba soo maha labadaas lix ku dhufo waa labiyo toban cagsi ka dhig oo lixda inoo kala baro saddex soo maha afar ku dhufo waa labiyo toban alcagsu bilcagsi tamaam waa isku mid weeye idan labiyo tobanka maxaa loo yaqaanaa aslulmasala bimacnaa xoolihii oo dhan ba waxaa lagu soo aruurinayaa labiyo toban qori baa laga dhigayaa waa laisugu keenaya waa la fahmay soo ma ayib haddaba see loo qaybinaya marka ka dhigna xoolihii labiyo tobane see loo qaybinaya see loo qaybinaya waxaa loo qaybinayaa waxaan leenahay zawjkii maxaan u magacownay maxaan nidhi waa maxaan siinay rubuc soo maahayn rubuc xageen ka soo qaadanay xisaabtee ka soo qaadanay afar afartii baan labiyo tobanka u qaybinaynaa afar labiyo toban uqaybi saddex saddexda ayaa qaadanaya zawjadii baa qaadanaysa soo waadix maaha hooye maxaan u magacownay sudus baan u magacownay sudus xaggee laga soo qaataa lix lixdaas soo qaadoo labiyo tobanka u qaybi waa labo soo maaha labada hooyada sii ukta lium maxaan u magacownay sudus sudus waxaa ka soo qaadanay lix sawaadix maaha lixdaa u qaybi labayo tobankii waa labo labadaana waxaad siisaa ukta lium haddaba waxaad bixisay bal hadda eeg maxaad bixisay zawjadii saddex baad siisay hooyana labaad siisay ukta liumna labaad siisay intaa waa imisa waa toddoba labayo tobankii maxaa soo haray shantaasi waxaa qaadanaya ninkii ragga ahaa okee buu ahaa alakh shaqiiq baa qaadanaya sawaadix maaha saasay noqonaysaa sidaas ayay noqonaysaa ayib marka zawjada shaahidku wuxuu ahaa zawjadii waxaan siinay rubuc waxaan ku siinay shardi ah waa inuusan joogin farac waaritha oo ku abtirsanaya zawjkaas la dhaxlayo ayib wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wrubcu rubci fardu zawji zawj faradkiisi weeye ay mafruudu zawji zawj mid loo qadaray weeye goorma in kaana haddii uu ahaaday in kaana waa haddii la helo kaanadu waa taamadii mantaa dambe ayaa faacil u noqonaysa macahun waa darf markaa tacaluqaya marka wuxuu noqonaya wrubcu rubucii fardu zawjati ay fardu zawji ay mafruudu zawji zawj baa loo qadaray rubcii bimacnaa zawj baa qaadanaya in kaana waa haddii la helo man cid haddii la helo qad manacahu nis u diiday in kaana haddii la helo macahu la jirkiisa ay maca zawji man cid haddii la helo qad manacahu min anisi nis u diiday min waladi zawjati xaal uu ahaaday mankaasi zawjada waladkeeda bimacnaa cid nis u diiday oo ka mid a caruurtii zawjada marka marka la helo markaas ayuu rubcu qaadanayaa wa huwa rubcii likulli zawjatin zawjo oo dhan baa la siinayaa aw akara ama wax ka badan bimacnaa ninkaa dhintay hadduu ka dhinto hal zawjo ama wax ka badan ilaa zawjaadku way badan karaan oo ninkii wuxuu ka tegi karaa hal xaas wuxuu ka tegi karaa laba xaas saddex buu ka tegi karaa afar buu ka tegi karaa waa isku mid marka hadday tahay zawja waaxida iyo hadday ka badan yihiin waa isku mid intuba ruuc baa la siinayaa oo la odhan maya hadday bataan ha loo badiyo la odhan mayo laa hadday tahay waaxida rubuc baa la siinayaa hadday hadday laba noqdaan rubuc baa la siinayaa afar hadday noqdaan rubuci baa loo qaybinaya waa intaas wey wa huwa rubucii likulli zawjatin zawjo kasta ayuu u sugnaaday aw akara wax ka badan zawjo hadday ka badato oo laba zawjo ay noqdaan laba xaas hadday noqdaan ama saddex noqdaan ama afar noqdaan waxay yeelanayaan rubucaas wa huwa rubucii likulli zawjatin zawjo o dhan buu u sugnaaday aw akara wax ka badan maca cadami lawlaadi awlaad la-aanteeda maceeda ayuu markaa rubci u sugnaaday bimacnaa markii awlaad la waayo fii maa qudira ay bisababi maa qudira qudira bimacnaa furida loo jeeda qudira bimacnaa furida ayaa loo jeedaa fa-duna waa sababiye weeye fii maa qudira ay bisababi maa furida waxa la farad yeelay sababkiisa ayuu ugu sugnaaday yani rubuc waxaa la farad yeelay muxuu ujeedaa sheekhu ayadda buu ujeedaa walahuna rubucu dumarku rubuc bay leeyihiin walahuna rubucu mima taraktum wixii aad ka tagteen rubuc bay kuleeyihiin goorma in lam yakun lakum walad waa haddiinan ka tegin wax caruura marka fii ma qudira halkaasuu sheekhu ishaaraya fii ma qudira wuxuu tilmaamayaa aayaddaas bimacnaa zawjaadka zawjada ama zawjaadka rubuc waxay ku qaadanayaan sida markaa qur-aankuba uu sheegay oo lagu waajibiyey wdikru awlaadi اlbaniina yuctamad xayثu ictamadna اlqowla fi dikri اlwalad sheekh wuxuu ujeedaa zawjadu haddii uusan la joogin yani markaasi zawjada hadduusan la joogin walad waxaa la mid ah walad اlwalad hadduusan la joogin labadu waa isku mid walad hadduusan la joogin ama walad اlwalad uusan la joogin labaduba yani markaasi labaduba waxay dhexlaysaa rubuc bay dhexlaysaa zawjkiina waa la mid zawjkii waa in laga waayaa yani waa inuusan waa in laga helaa baan ujeedaa walad ama haddii la waayo walad waladulwalad waa in la helaa marka waladkii haddii la waayo gabadhu ay dhashay waxaa la mida waladulwalad oo waladkeeda ilmihii uu sii dhalay hadduu joogo zawjkii rubuc buu ku riixayaa marka sheekh wuxuuna leeyahay sa sidaan u ictimaadno on u cuskanay yuctamad macnaa yuqsad wa yuctabar buu ujeedaa waa la tixgelin oo waa la ictibaarin awlaadda caruurtu ay dhaleen sida loo ictibaarinayo o loo tixgelinayo caruurta meydku u dhalay bimacnaa caruurta meydkuu dhalay oo gabadhaa dhimatay ay ka tagtay zawjku hadduu la joogo zawjkii rubuc buu qaadanayaa caruurta haddii la waayo zawjadu ay dhashay laakiin maxaa jooga caruurta iyadu dhashay kuway sii dhaleen baa jooga soo waadix maaha waa la midoo zawjkii rubuc baa lagu riixayaa marka macnuhu waa sidaas weeye oo wuxuu ujeedaa awlaad lwlaad iyo awlaad fi hada albaab waa isku mid labaduba zawjkii way riixayaan labaduba marka la waayo zawjadii way dhexlaysaa yani markaasi ruuc bay dhexlaysaa wadikru awlaadi اlbaniin baniin awlaad اlbaniin waa awlaad اlawlaad baa loo jeedaa baniinna wuxuu ugu qeydayaa awlaad اlbaniin weeye kuwa markaasi ee wax dhexla kuwaas weeyaan wadikru awlaadi اlbaniin inamada caruurtooda sheegitaanka la sheegayo yuctamad ay yuctabaru waa la tixgelin oo wayuqsadu waa loo qasdayaa xayثu اctamadnaa xayثu waa tacliiliya weeye liannana اctamadnaa maxaa yeelnay waxaan ictimaadnay oon ictibaarinay alqowla oraah ayaan ictibaarinay oraahdaasoo fii dikri اlwalad ku saabsan walad sheegitaankiisa bimacnaa sida walad loo ictibaarinayo oo zawjkii oga riixayo markaasi rubuc kadalika waxaa la mida waladulwaladna zawjkii wuu riixayaa oo wuxuu ku riixayaa yani markaasi rubuc buu ku riixayaa haddaba tusaale kale haddaan qaadano tusaalaha idinkaa ka shaqaynaya bal nin kasta wuxuu usoo baxaan arkaynaa tusaalahaas waxaa weeyaan tusaalahaasi waxaa weeyaan zawjaa dhimatay zawjo ayaa dhimatay zawjo ayaa dhimatay waxay ka tagtay zawjun marka waxaad qoraysaa zawjun waxaad qoraysaa oo kale bintun waxaad qoraysaa oo kale umun buger waa inaad seetaa zawjun iyo bintun iyo umun waa saddex qof weeye hooyada marka anaa ku darsanaya hooyadu waa sudus bay qaadanaysaa labada kale laakiin arinkooda waa cadi waad garan zawjun maxaan siinaynaa fi hada almawdic hay brisa maxaan siinaynaa rubuc baan siinaynaa limaada maxaan rubuc u siinay haye intadeer inta nin kale haye maxaan u siinay waa kee farac waaridka waa binta sax wey farac waarida jooga mar hadduu farac waarida joogo zawj waxaan siinaynaa rubuc sax wey jamiil bintaa soo hartay saakaan soo qaadanay haye anta nis baan siin maxaa nis ku siisay laba shad bay ku qaadatay oo muxuu yahay mucasi ma joogo cid riixda oo walaalkeeda meesha ma joogo musaawi inan la simanna meesha ma joogto saxa weeye mar hadday meesha cidlo noqotay waxay qaadanaysaa nis bay qaadanaysaa umuna anaa ku darsaday waxaan idhi sudus bay qaadanaysaa tamaam intaas waadix weeye oo waxaan siinay zawjkii rubuc bintana nis baan siinay hooyana sudus baan siinay intaasi waa magacown waa magacow haddaba waxaan dhisaynaa aslulmas'ala baan samaynaynaa haye xagee ka bilaabaynaa aslulma xagee ka bilaabaysaa waa garta haye xagee ka bilaabaynaa aslu lmas'ala haye anta ha xagee ka bilaabaynaa ha saddex xisaabood baan isbarbar dhigaynaa waxaan u eegeynaa wix xisaab loo eegi jiray oo tamaathul tadaakhul tawaafuq tabaayun ayaan u eegeynaa labada ugu horey marka ku bilow zawjka iyo nis zawj rubuc baan siinay oo markaa min min arbaca ah mintana waxaan siinay nis oo min ithnain ah marka nis iyo yani markaasi afar iyo labo maxaa ka dhexeeya tadaakul baa ka dhexeeya macnaa waa isdhexgelayaan saxa weeye oo haddii afar laba loo qeyb waa ku dhammaanaysaa markaasoo kale marka maxaa la sameeyaa nin kale mar hadday tadaakul noqdaan maxaa la sameeyaa labadaba ma la qaataa haye tadaakul ha hadday noqdo maxaan samaynaa taweyn baan qaadanaya saxiix taweyn ayaan qaadanaynaa marka taweyn waa tee taweyn waa tee afartaan qaadanaynaa saxa weye afar waan haysanaa afartii xageen geenaynaa marka nin kalean doonaya cid kale haye waxaan u eegeynaa xisaabtii kaleo meesha inoo taallo maxay ahayd sudus sudus xagee laga soo qaatay lix baa laga soo qaatay saxa wey marka lixdii waxaan isku eegeynaa iyo afar baan isku eegeynaa saxa wey markaan isku eegnay maxaa ka soo baxay haye daaka maxaa ka soo baxay tawaafuq baa ka soo baxay kayfa carafta say ku garatay in tawaafuq tahay sax markii tan tan badan xooli laga soo qaado oo lixdii ah tan yar oo afartiina laga soo qaado dadkii oo afar qof lix kun loo qaybiyo calaa nin markuu hal qori qaato maxaa xoolihii soo haraya laba qori baa soo haraya idan waa tawaafuq baa loo yaqaana markaasoo kale si kalena way u dhigaanoo waxay yidhaahdaan labaduba afar iyo lix labaduba labaa qaybisa haddaba taasaa inoo fudud in la yidhaahdo midda weyn xoolihii ka dhigo tan yarna dadkii ka dhigo u qaybi haddii wax soo haraan waa tawaafuq baa la yidhaahdaa idan lix iyo afar waa isku qaybinay oo waxbaa soo haray tawaafuq bay noqdeen mar hadday tawaafuqaan see la yeelaa marka labadoo ma qaadanaynaa haye mid baad nis sax jamiil marka labadooda mid baan waxaan qaadanaynaa niskeeda kala barkeedaan qaadanaynaa kaas waxaan ku dhufanaynaa ta kaloo dhammaystiran haye teen qaadanaa marka niskeeda hadda teen qaadanaa midda weyn inaga jibi taasa yar naga naga kala bar haye saddex soo ma saddex hageen gelinaa markaas haye fadal laba maraan kasoo tagnay afartaan ku dhufanaynaa jamiil sax wey labadan waxaan ku dhufanaynaa saddexda waxaan ku dhufanaynaa afarti marka maxaa soo baxaya alxaasil labiyo toban baa soo baxaya labiyo tobanka magac buu leeyahay ah aslulmas'ala macnaa xoolihii oo dhan labiyo toban baa lagu soo arurinaya gebigeediba soo waadix maaha dayib labiyo tobankaas aslulmasalaha ba waxaa la doonayaa qof kasta wixii loo magacaabay wixii hore magaco uu ahaa in si dhaba loo siiyaa la doonayaa xageen ka bilaabaynaa marka xoolihii labiyo toban qori baan ka dhignay qof kasta wixii loo magacaabay in la siiyaa la doonayaa see loo siinayaa marka e nacam zawjkii mathala aan ka bilowno zawj maxaan siinay rubuc baan siinay arubucu min ayn xagee ka soo baxaa afar buu ka soo baxaa haye markaan afartii u qaybino labiyo toban maxaa soo baxay saddex buu qaadanayaa sax weeye saddex buu qaadanayaa jamiil waxaa soo haray hooyadii hooyadii haye sudus baan siin sudusu min ayn lix buu ka yimaadaa lix baa aslmasir labiyo tobankii loo qaybinayaa maxaa soo baxay markaas labaa usoo baxaya jamiil waxaa inoo dhimanaa ha bintadii marka hore maxaan siinay nis baan siinay annis min ayn xagee ka yimaadaa labuu ka yimaadaa haye labo labiyo toban u qaybi xoolihii lix bay qaadatay intaa marka aan isku geyno lix inantu ay qaadatay ko lix labiyo lix ay qaadatay inantii iyo saddex ay qaadatay saddex aan siinay zawjkii sax wey sagaal wey iyo laba aan siinay kow iyo toban wey xoolihii marka maxaa soo haray hal baa soo haray halkaa waxaa la siinayaa ciddii ugu soo dhow oo halkaa joogto oo qaraabo ah ayaa la siinaya markaasi sawaadix maaha taasaa la siinayaa halkaa marka waxbaan ku yar darayaa intaa waad fahamteen waxay isticmaalaan dadka qaarkood dariiqo ka dhow oo markaas fudud mathalan waxay sameynayaan xoolihii oo qofkan ka dhintay xoolihii u ka dhintay lacag baa loo bedelayaa soo waadix maaha mathalan geel buu ka dhintay geel ayuu ka dhintay geel baa la qiimeynayaa waxaa la odhanayaa geelaasi qiimaha oo suuqa ka joogo waa intaas wey soo waadix maaha ayib dadka haddaan xoolaha u qaybinaynay mathalan cidday dhexlayeen waxay ahayd zawjo soo ma ahayn zawja soo ma ahayn dayib zawjadaasi geel bay lahayd oo geeleedi markii la qiimeeyey toban kun buu noqday geelaa markii la qiimeeyey muxuu noqday toban kun buu suuqa ka noqday haddaba waxaa la doonaya qof kastaba tobankii kun in wixiisa laga siiyaa la doonayaa marka qaar waxay samaynayaan oo sidaa ka dhow zawj maxaan siinay maxaan siinay rubuc soo waadix maaha dayib rubuc baan siinay rubuca aan siinay xagee ka soo baxayay afar afar yani waxaad uqaybisaa yani markaasi toban kun uqaybi ha tobanki kun ya laba kun iyo shan boqol yaa qaadan laba kun iyo shan boqol zawjkaa qaadanaya bimacnaa wixii aan u magaco rubaca ahaa min arbaca soo ma ahayn rubcii aan siinay oo afar ka yimid afartii soo qaado u qaybi yani xoolihii u qaybi toban kun u qaybi toban loo qaybiyey yani markaasi afar maxaa soo baxay laba kun iyo shan boqol ayuu qaadanayaa tamaam soo ma dayib bintadii maxaan u magacownay nis soo maaha nisku xagee ka imaanay laba soo maahayn labadaa toban kun u qaybi shan kun bay inantu qaadanaysaa hooyo maxaan u magacownay ya sudus baan u magacownay hooyo dayib lixdii soo qaadoo tobankii u qaybi maxaa soo haraya maxaa soo baxaya kun iyo aw ragga xisaabta kun iyo lix boqol iyo wax yar baa raacaya marka jacabka noocaasoo kaloo yar waa la iska cafiya halkan oo kale wax weyn maaha yani faraa'idka waa laga ilaaliyaa kasri laakiin meelahan oo kale ba'si ma leh wax yar yar ah yuktafa marka kun iyo maxay qaadanaysaa iyo lix boqol wax yar baa raacaya sawaadex maaha maxaa soo haray xoolihii shan kun oo meela iyo saddex laba iyo shan boqol oo meela iyo kun iyo lix boqol oo meela intaas ku dar ya maxaa ka soo haray xoolihii sagaal kun boqol lix iyo lixdan marka maxaa ka haray tobankii kun ya waxaa soo haray faliwlaa rajulin dakar qaraabada ugu soo dhow ayaa la siinaya sawaadex maaha marka qaabkaasna waa la samayn karaa qaabkaasna waa la samayn karaa waa qaab markaasi soo dhow zawjaa dhimatay waxay ka dhimatay zawj zawjun waad qoraysaa zawjun iyo bintu ibnin zawjun iyo bintu ibnin zawjun iyo bintu ibnin labadaasay ka dhimatay gabadhii zawjaa dhimatay waxay ka dhimatay zawjun ibnu ibnin zawjun iyo ibnu ibnin nacam a mid kale ha zawjun ibnu ibnin labadaas midda hore xooluhu waa labaatan kun ta hore xooluhu waa labaatan kun xoolahay ka dhimatay waa labaatan kun xooluhu waa labaatan kun midda labaad zawjadu waxay ka dhimatay zawjkeedii iyo ibnu ibnin xooluhuna waa shan iyo toban kun halkaa inoo joog wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online